Ciidamada Booliiska Gobolka Mudug ee Puntland ayaa duleedka magaalada Gaalkacyo ku gubay maandooriyaal khamri ah. Maandooriyaha oo ku jiray dhalooyin gaarayay afar boqol siddeetan iyo toddoba ayay ciidamadu qabteen gaarigii lagu waday iyada oo lagu daba jiro dadkii ka ganacsanayay. Taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug ee Puntland Gaanshaadle Dhexe Cabdi Saciid Xuseen Jaamac ayaa ka waramaya khamrigan ay burburiyeen.
Saa u jeeda halkan waxaanu ku fulaynaa camaliyaddii amba shaqadii khamriga amba maandooriyaha loo yaqaano khamriga oo ah wax xun oo ilaahay diintiisa inuu sheegay inuu yahay umul khabaa'id hooyada xumaanta in badanna da'yarta aanu kaga degnay muslimiintana ilaahay diintiisa kaga degay wax xun oo aan loo dhowaan karin ah runtii ayaannu halkan maanta ku burburinaynaa taasoo tiradoodu ay dhan tahay afar boqol siddeetan iyo toddoba dhalo waxaa sidoo kale xukun ku dhacay eedarsanayaashii oo maqanayaalah weliiskuna gacanta ayuu ku soo dhigi doonaa ilaahay idankiisaan ilaahay uga barannay sidoo kale gaariga waday ayaa dowladda puntland loo xukumay gaar ahaan ciidanka booliiska waxaan rajaynayaa in ay arkaan ceeb inay ugu filan tahay inay arkaan inay cayr ugu filan tahay ilaahayna kala dhinte innaguna gacantaannu kaga dhignay wixii ay dhaqanayeen ummadda ay doonayeen inuu kusii fasahaadiyaan waxaan mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u digayaa inaanay mar dambe ku kadsoomin ku degdegin aysan ku dhiireen in ay maandooriyaha ka ganacsadaan waa wax xun haddaynan qabanna ilaahay baa qaban doona run ahaantii xukunkan maanta dhacay horey waa u dhici jiray sidoo kale dibna waa u dhici doonaa innaguna horeyna waxba u qaban jirnay haatanna waa haynaa kuwo kaloo badanna waa qabanayna ilaahay idankiisa waxaan doonayaa bulshada gobolka mudug in ay ku dhiirato inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska gobolka mudug iyo ciidanka booliiska puntland guud ahaantood gobol walba iyo degmo walba gool walba ay joogaan gacmo wadajir bay wax ku gooyaan xoogtana soo siiya maamulka puntland ayaa maalmihii dambe waday howlgallo ka dhan ah maanduuriyaha iyadoo horey ay u soo qabteen dhallinyaro ka ganacsanayey